iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee efesos yeedhista ilaah iyo midownimada haddaba sidaas daraaddeed anigoo maxbuus ku ah rabbiga waxaan idinka baryayaa inaad yeedhistii laydinku yeedhay ugu socotaan si istaahil ah idinkoo leh is-hoosaysiin iyo qalbiqaboobbanaan oo dhan iyo samir oo midkiinba midka kale jacayl ugu dulqaadanayo ku dadaala inaad midownimada xagga ruuxa ku xajisaan xidhiidhka nabadda haddaba waxaa jira jidh keliya iyo ruux keliya xataa sida idinka laydinkugu yeedhay rajo keliya xagga yeedhistiinnii oo waxaa jira rabbi keliya iyo iimaan keliya iyo baabtiis keliya iyo ilaah keliya oo kolli aabbe u ah oo wax walba ka sarreeya oo wax walba ka dhex shaqeeya oo wax walba ku jira laakiinse midkeen kastaba nimcada waxaa laynoo siiyey sida ay tahay qiyaasta hadiyadda masiixa sidaas daraaddeed wuxuu yidhi markuu kor u baxay ayuu wuxuu qabtay oo kaxeeyey kuwii maxaabiista ahaan jiray wuxuuna dadka siiyey hadiyado haddaba kor buu u baxay micnaheedu waa maxay haddayan ahayn inuu isagu hoos ugu degtay meelaha dhulka ugu hooseeya waa isla kii hoos u degtay kan haddana kor u baxay oo samooyinka oo dhan ka sara maray si uu isaga buuxiyo wax kastaba oo qaar wuxuu ka dhigay inay ahaadaan rasuullo qaarna nebiyo qaarna wacdiyayaal qaarna kuwa kiniisadda dhaqaaleeya iyo macallimo sababtuna waa kaamilidda quduusiinta xagga shuqulka adeegidda iyo xagga dhisidda jidhka masiixa ilaa aynu wada gaadhno midnimada rumaysadka iyo aqoonta wiilka ilaah oo aynu noqonno dad waaweyn xagga qiyaasta koridda ee buuxnaanta masiixa waa inaynan mar dambe ahaan carruur rogrogmanaysa oo lagu kaxaysto dabeel kasta oo cilmi ah xagga dulanka dadka iyo khiyaanada iyo sirta qaladka laakiinse innagoo si jacayl ah runta ugu hadlayna aynu wax walba ku korno xaggiisa kan madaxa ah oo ah masiixa kaas oo jidhka oo dhammu si wanaagsan isugu haysto oo isugu wada xidhan yahay caawimaadda xubin kastaaba keento sida xubin kastaaba u shaqayso qiyaasteeda oo ugu kordhiso jidhka inuu jacayl ku dhismo noloshii hore iyo tan cusub haddaba sidaas daraaddeed rabbiga waan idinkugu markhaati furayaa oo waxaan idinku leeyahay mar dambe ha ugu soconina sida dad aan ilaah aaminin ugu socdaan xumaanta maankooda waxgarashadoodii way madoobaatay oo jaahilnimada iyaga ku jirta aawadeed iyo qalbi engegnaantooda aawadeed ayay ajnabi ugu noqdeen nolosha ilaah iyagoo xishood beelay waxay isu daayeen nijaas inay wasakh kasta hunguriweynaan ku sameeyaan laakiinse idinku masiixa sidaas kuma aydnaan baran hadday run tahay inaad isaga maqasheen oo isaga laydinku baray sida runtuu ciise ugu jirto waa inaad iska xoortaan dabiicaddii hore oo ku saabsanayd socodkiinnii aad ku socon jirteen taas oo qarribanta xagga damacyada khiyaanada oo waa inaad ku cusboonaataan ruuxa maankiinna oo aad huwataan dabiicadda cusub oo loo abuuray inay ilaah ugu ekaato xaqnimada iyo qudusnimada runta amarrada ku saabsan nolosha masiixiyiinta sidaas daraaddeed beenta iska fogeeya oo midkiin waluba deriskiisa run ha kula hadlo waayo innaga midkeenba midka kale wuxuu u yahay xubnihiisa haddaad cadhootaan ha dembaabina qorraxdu yoy idinka dhicin idinkoo cadhaysan ibliiskana meel ha siinina kii wax xadi jiray yuusan mar dambe wax xadin laakiinse ha howshoodo isagoo gacmihiisa ku shaqaynaya oo wax wanaagsan samaynaya si uu u haysto wax uu siiyo ka wax u baahan hadal qurun ahu yuusan afkiinna ka soo bixin laakiinse ku hadla waxa u wanaagsan dhisidda loo baahan yahay inay nimceeyaan kuwa maqla ha calool xumaynina ruuxa quduuska ah oo ilaah oo laydinku shaabadeeyey maalinta madax furashada haddaba qaraar iyo dhirif iyo cadho iyo qaylo iyo cay oo dhammi ha idinka fogaadeen iyo xumaan kastaaba oo idinka midkiinbaa midka kale ha u roonaado oo ha u qalbi jilicsanaado idinkoo iscafiyaya sidii ilaahba masiixa idinku cafiyey